أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu bismi illaahi araxmaani araxiim waa talaado sagaal iyo tobanka bisha dilxija kun afar boqol afartan iyo shan taariikhda hijiryada dhegaystayaal kusoo dhowaada warka duhornimo gaalada midowday ayaa walaac xooggan ka muujisay weerarada mujaahidiinta bariga afrika xilli gaalada caalamka ay ku jabeen duulaanka ay ku soo qaadeen soomaaliya xog dheeraada ayaa laga helaya khasaaraha cadowga allah lagu gaarsiiyey weeraro kala duwan oo ka dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobollada laamu iyo mandheere ee ku hoos jira gumaysiga siliibiyadda kenya maxkamadda wilaayada galgaduud ayaa fulisay xad ka mid a xuduudda allah kaasi oo ka dhacay fagaare ku yaala degmada ceelbuur ee wilaayadaasi askarta kufaarta afrikanta ayaa isaga baxay xero ay kaga sugnaayeen deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe haweenka ku dhaqan degmada ceelgaras ee wilaayada galgaduud ayaa hadiyeedyo kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore ee wilaayadaasi madaxa kooxda rajada soomaaliya ayaa mar kale ku celiyey inaysan kooxdiisa diidanayn in dowladda xabashida etoobiya qaadato badda soomaaliya xamlo ballaaran oo lagu weyneynayo qur-aanka kariimka ayaa ka socota degmada xagar ee wilaayada jubbada hoose taas oo ay si weyn uga faa'iidaysanayaan qaybaha bulshada ku dhaqan degmadaasi wilaayada hiiraan ayaa ceelbiyood ka hirgelisay deegaan hoostaga degmada buulo burde ee wilaayadaasi bulshada ku dhaqan deegaanka garasweyne ee wilaayada bakool ayaa goob fagaareha ku daawaday filimka cusub ee dhowaan ay baahisay mu'asasada alkataa'ib maamulka islaamiga degmada galhareeri ee wilaayada galgaduud ayaa dowladdiiniya u soo gebagabeeyey ganacsatada ku dhaqan degmadaasi
أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك waxaad dhegaysateen qodobadii warkeena duurnimo haatana u diyaargarooba iyagii oo faahfaahsan gaalada midowday ayaa walaac xooggan ka muujisay weerarada mujaahidiinta bariga afrika xilli gaalada caalamka ay ku jabeen duulaanka ay ku soo qaadeen soomaaliya faahfaahinta warkan waxaa inoo haya walaalkeen xaarid cabdulqaadir waxaa loogu yeero golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa xalay kulan gaar ah ka yeeshay xaaladda kooxda rajada soomaaliya iyo marxaladda kala guurka ee uu dalku marayo waxayna muujiyeen walaaca ay ka qabaan howlgallada jihaadiga ee mujaahidiinta ugu horeyn james iswan oo ah ninka qaramada midoobey wakiilka uga ah duulaanka saliibiga ee soomaaliya ayaa warbixin uu ka horjeeday golaha wuxuu ku sheegay inuu ka walwalsan yahay camaliyaadka mujaahidiinta al-shabaab ee ka socda dalka soomaaliya james iswan ayaa soo hadal qaaday xasaradaha siyaasadeed ee ka dhex taagan kooxda rajada iyo saameynta uu ammaanka murtadiinta ku yeelan doono insixaabka ciidamada kufaarta afrikanta waxaa loogu yeero golaha ammaanka ayaa kulankoodii xalay ka dhacay magaalada new york ku sheegay inay ka niyad jabsan yihiin suurtagalnimada in kooxda rajada ay la wareegi weyso amniga dalka kadib marka ay ka baxaan ciidamada calashadu shaqaystayaasha ah waxay sheegeen in bixitaanka ciidamada afrikaanta uu soo dhowaaday iyo in aan weli lahayn damaanad qaad buuxa oo ku saabsan qarashka ku baxaya howlgal cusub oo soomaaliya looga dhawaaqo uu caqabad weyn ku yahay mashaariicda shaala dirirnimo ay ka wadaan soomaaliya james iswan oo ah ergeyga qaramada midoobey u qaabilsan soomaaliya ayaa carabaabay in bishan gudaheeda ay ciidamada afrikaanta atmis ka baxeen dhowr saldhig islamarkaana isbuucada soo socda dalka ka bixi doonaan boqolaal askari walaaca ugu daran ayuu ka muujiyey sida uu xaalka soomaaliya noqon doono marka la gaaro sannada labada kun iyo shan iyo labaatan kolkaas oo usoo idlaanayo howlgalka afrikaanta golaha gaalada midowday ayaa shaki geliyey sida uu dhaqangal u noqon doono heshiis ay gaareen kooxda rajada soomaaliya iyo midooda afrika kaasi oo dhigayay in horaanta sannada labada kun shan iyo labaatan la dhiso isbahaysi cusub oo ka kooban laba iyo toban kun oo askari afrikaan ah kaasi oo sii shaqayn doona muddo sannad ah qaramada midoobey waxa ay sheegtay in ilaa iyo hadda aysan hayn cid damaanad qaaday qarashka ku baxaya howlgalka cusub ee calashada shaqaystayaasha afrikaanta ah iyo kooxda rajada isku waafaqeen xog dheeraada ayaa laga helaya khasaaraha cadowga allah lagu gaarsiiyey weeraro kala duwan oo ka dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobollada laamu iyo mandheere ee ku hoos jira gumaysiga siliibiyadda kenya waxaa tafaasiil dheeraada laga helaya khasaaraha askarta kufaarta xabashida etoobiya lagu gaarsiiyey dagaal culus oo saacadihii lasoo dhaafay ciidamada mujaahidiintu ku qaadeen xerada xabashida etoobiya ee degmada diinsoor oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka kaga sugan yahay wilaayada baay waxaana dagaalkaas inta la xaqiijiyay ku bakhtiyey saddex askari oo etoobiyaan ah dhanka gobolka laamu ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal ku qaadeen xerada ciidanka kufaarta kenya ee magaalada ishakani ee gobolka laamu bakhtiga waa laba askari oo ciidanka kufaarta kenya ah halka tiro kalena ay ku dhaawacmeen dhanka gobolka mandheerena ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal ku qaadeen xerada ciidanka kufaarta kenya ee deegaanka ceel raamo ee hoostaga degmada ceelwaag ee gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyeedda kenya dagaalka inta uu socday waxaa dab xoogan uu qabsaday xerada waxaana jira khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed oo kufaarta kenya lagu gaarsiiyey dagaalkaasi maxkamadda wilaayada galgaduud ayaa fulisay xad ka mid a xuduudda allah kaasi oo ka dhacay fagaare ku yaala degmada ceelbuur ee wilaayadaasi sida warbixintu warkan uu ku faahfaahinaya walaalkeen marwaan maxamed xadkan oo ahaa xad ka mid ah xuduudda allah ayaa galabnimadii shalay ka dhacay fagaara ku yaala magaalada ceelbuura ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee galgaduud kaas oo maxkamadda wilaayada galgaduud ay ku fulisay askari murtad ahaa fagaaraha xadka uu ka dhacay waxaa soo xaadiray dadweyne fara badan oo ka kala yimid xaafadaha magaalada ceelbuura kadib markii maamulka islaamiga ah ee degmada uu bulshada u iclaamiyey in fagaarahaasi uu ka dhici doono xad min xuduudillaahi ahaa xadka shalay galab ka dhacay fagaaraha ayaa ahaa xadurriddo maxkamadda wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ay ku fulisay cabdi xirsi cali oo loo yaqaano daanyirow kaasoo ka tirsanaa murtadiinta macuusleyda gurceela oo isagoo dhuumaalaysanaya gacanta lagu soo dhigay mid ka mid ah qudaadda maxkamadda wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa goobta xadku ka dhacay ka akhriyey xukunka maxkamadda ka soo baxay xukun kow maxkamaddu waxay ku xukuntay cabdi xirsi cali xukun xaduriddo oo dil ah labo xukunkan wuxuu ku sugnaaday qiraal saddex nusuusta loo cuskaday xukunkan waxaa ka mid ah suuratulmaa'ida aayadda konton iyo koowaad qowluhu tacaalaa yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu alyahuuda waannasaara awliyaa bacduhum awliyaau bacd waman yatawallahum minkum fa innahu minhum ina allaha laa yahdi alqowma adaalimiin laba qaala rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam man badala diinahu faqtuluuh rawaahu albukhaariy saddex qaala rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam laa yaxilu damu mri'in muslimin yashhadu an laa ilaaha ila allah wa annii rasuulullah ilaa biixdaa halaa altayibu zaani wannafsu binnafsi wa taariku lidiinihi almufaariqu liljamaaca muttafaqun calayhi wa bilaahi towfiiq kadib markii qaadigu uu ku dhawaaqay xukunka maxkamadda islamarkaana la gudagalay fulinta xadka ayaa waxaa murqura goobta isqabsaday takbiirta ay ku dhawaaqayeen dadkii ka soo qaybgalay fulinta xadkaasi
allahu akbar allahu akbar allahu akbar
xadkan ayaa qayb ka noqonaya xuduudda allah waajib yeelay fulinteeda ee maxkamadaha ku dhaqanka shareecada islaamka ay ka fuliyaan wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya mahadsanid walaalka askarta kufaarta afrikanta ayaa isaga baxay xero ay kaga sugnaayeen deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe warbixintu warkan waxaa inoo haya walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasaan ninkii dhoof ku yimid bay geeridu dhibaysaa dhowr iyo toban sano kadib ciidamada kufaarta afrikaanta ee duulaanka ku soo qaaday dalkan muslimka ee soomaaliya ayaa haatan bilaaba inay ka baqa cararaan degmooyinkii iyo deegaanadii ay duulaanka shareeca ladrirka ah ku soo qaadeen ee wilaayaadka dalka iyaga oo dulaysan islamarkaana aan gaarin hal hadaf oo ka mid ah ahdaaftii ay soomaaliya ku soo galeen dhimasho dhaawac iyo dhakafaarna la ildaran ayay isaga guureen difaacyo dhowr ah oo ay ku sugnaayeen oo ku yaala shabeellaha dhexe wararka naga soo gaaraya deegaanka raaxooy ama ilbaq oo hoostaga degmada balcad ee wilaayada shabeellaha dhexe ayaa ku warramaya in halkaasi ay isaga huleeleen iyagoo dheg la qabta aan lahaynna ay ka firxadeen difaacyadii ay ku sugnaayeen ciidamadii kufaarta burundi ee halkaasi difaacyada ku lahaa muddo sannado ah oo halkaasi ay ku sugnaayeen ciidamadan ayaa taliska kufaarta atmis waxay shaaciyeen in halkaasi ay isaga baxeen ciidamadii gaalada burundi horey ciidamada kufaarta burundi waxay uga baxeen deegaano ka tirsan shabeellaha dhexe oo ay ka mid tahay magaalada jowhar iyo deegaano kale maalmihii lasoo dhaafay ciidamada kufaarta afrikaanta ee duulaanka ku jooga soomaaliya ayaa isaga cararay deegaano ka tirsan gobollada dalka oo duulaan ay ku soo qaadeen sidoo kale maalmihii lasoo dhaafay waxay ciidamada kufaarta afrikaanta isaga baxeen degmada jowhar iyo deegaanka barirre oo ka kala tirsan wilaayaadka shabeellaha dhexe iyo shabeellada hoose haweenka ku dhaqan degmada ceel garas ee wilaayada galgaduud ayaa hadiyado kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee rabaadka kaga jira furimaha hore ee wilaayadaasi nuur cali warsame abushiiba ayaa warkan inoo haya haddaan nahay gabdhaha degmada ceel garas waxay aan mujaahidiinta ugu tala galnay ilaahay fadligiis waxay ahaayeen caagado buskud muxuu ahaa geel maaragtay intaasaan ugu tala galnay iyo wixii maaragtay annaga karaamka naga ahaa munaasabad ka dhacday degmada ceelgaras ee wilaayada islaamiga galgaduud ayay haweenka muslimaadka ee ku dhaqan magaaladaasi maamulka islaamiga ugu wareejiyeen xoolo nool iyo agabyo kala duwan oo ay ka mid yihiin caagdaharo iyo buskud si loo gaarsiiyo geesiyaasha ku jilib xiran furimaha hore ee dagaalka maamulka islaamiga degmada ceelgaras oo hadiyadahaasi lagu wareejiyey ayaa iyaguna waxay sheegeen inay usii gudbin doonaan raggii loogu talgalay in la gaarsiiyo iyadoo allaha mahadii kadibna haweenkaa bogaadiyey dadaalka ay sameeyeen qaar ka mid ah gabdhihii sidaasi isku xilqaamay oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay ka go'an tahay in mar walba mujaahidiinta hiili hooba alla garab taagnaadaan islamarkaana haweenka kale ee deegaanka ku heran ay ku daydaan annaga halkaaneeta waxaan kasoo gudbinaynaa waxaan ugu talagalnay walaalaheena mujaahidiinta waxaan usoo diyaarinay oon soo diyaarinay maaragtay ilaahay fadligiisa intii karaamkeena oo ilaahay na karsiiyey xawaaye geel buskud caagado adiga waxyaabahaas ayaan soo diyaarinay بسم الله والصلاة والسلام على من لا ينوي بعده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لا مجاهدين تا وحان اوغو تقلقلني كيل iyo caagado iyo buskud walaala waxaan leenahay kale oo degmooyinka sida degmooyinka xeeraheena oo kaleeta iyaguna ku dayasho wanaagsan inay sameeyaanaan leenahay gaalada soo duushay oo maaragta waddankeena kusoo duushay waxaan leenahay mujaahidiinta isu soo dhiiba cadowga wou jabay mujaahidiinta la isu soo dhiibo annagana maaragtay ii sheeg dad wanaagsan allah naga dhigo oo maaragtay ku daydashada sida darasyadeenna oo kaleeto waxa ay wareejiyeen oo kaleeto cafwan laba boqol iyo konton caag ayaan wareejinay iyo buskud afar iyo toban kartoon oo buskud ah iyo maaragtay neef geel haan ugu talagalnay qorsho kalena wuu noogu jiraa mar kasta ayaan rabnaa inaan maaragta aan samayno dumarka muslimaadka ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ayaa kaalin lamiilaabaan ah ka qaata jihaadka caalamiga ee ka socda bariga afrika aad buu umahadsanya abuusheyba madaxa kooxda rajada soomaaliya ayaa mar kale ku celiyey inaysan kooxdiisa diidanayn in dowladda xabashida etoobiya qaadato badda soomaaliya faahfaahinta warkan waxaa inoo haya walaalkeen cabdulqaadir maxamed rabaani
xasan sheekh maxamuud madaxa kooxda riddada soomaaliya ayaa mar kale fagaaro lasoo istaagay in etoobiya ay siinayaan badda soomaaliya islamarkaana aysan kasoo horjeedin damaca fog ee dowladda salbiyadda etoobiya ay ka leedahay xeebaha waqooyi ee soomaaliya dabadhilif xasan garguurte ayaa murtad muuse biixe kula dagaashan oo keliya heshiiska uu badda ugu ogolaanayo abiy axmed kaas oo uu jeclaan lahaa xasan garguurte in uu isaga etoobiya u saxiixo qaadashada dhulka muslimiinta ah ee badda soomaaliyeed dadka soomaaliyeed iyo caalamkaba waxaan rabaa inaan mar kale u caddeeyo etoobiya haddii ay doonayso xeebaha soomaaliya inay soo gaarto waa soo dhoweynaynaa waxaanan rabnaa inay u soo gaarto sida uganda ay xeebta kenya u soo gaarto sida burundi iyo ruwanda ay u gaaraan xeebta tanzaniya sida south sudan ay xeebta kenya u gaarto sida ethoobiya lafteeda ay xeebta jabuuti u gaarto oo xeebta kenya usoo gaarto oo kale inay soomaaliya usoo gaartaan tan iyo markii uu soo shaacbaxay heshiiska xaaraanta ah ee muuse biixi uu la galay etoobiya waxaa sidoo kale soo baxayay warar sheegayay in qorshahan ay u dhammaayeen dhammaan dabadhilifyada murtadiinta kale ah muuse biixi ismaaciil cumar geelle iyo xasan garguurte kuwaas oo badda soomaaliyeed ka xaraashay xabashida etoobiya xildhibaanka lagu magacaabo kulana jiis oo ka mid ah golaha dawaaqiidda kooxda riddada soomaaliya ayaa goor sii horreyse sheegay in arrinkan ay isla ogaayeen saddexdaas dabadhilif oo ay baddeenna ugu gacan gelinayaan dowladda xabashida etoobiya wuxuu sheegay asagii abiy axmed inay dhowr jeer muddo ka wada hadleen in la siiyo badda soomaaliya asagana wuxuu leeyahay waa madaxweyne xasan sheekh maxamed wuxuu leeyahay badda acces ma u helaysaa ma aha su-aashaan isku hayno su-aashaan isku hayno waxaa weeye sidee ay acces ku helaysaa waxaa ii muuqata negotiationkaas inuu meel fiican gaaray isbedelkuna uu ka dhashay inuu muuse biixi oo heshiiska la seexdo dowladda etoobiya xasan sheekh iyo muuse biixi waxyaalaha hadda isku hayaan inay tahay inuu asagu xasan sheekh inuu saxiixa ay ahayd laakiin mabda'iyanba inuusan waxba ka qabin dowladda etoobiya inay access u yeelato badahana ay qaadato xasan murtad madaxa kooxda riddada soomaaliya ayaa heshiisyo fara badan oo qarsoodi ah la galay dowladaha saliibiyiinta caalamka iyo kuwa dabadhilifyada kuwaas oo uu ka xaraashayo dhulka iyo khayraadka baddeenna ceegaaga heshiiskii ugu dambeeyey wuxuu xasan garguurta badda soomaaliya ku wareejiyey dowladda kaafirada ah ee turkiga si walbay ahaataba hadalka ka soo yeeray xasan garguurta waxa uu ku soo beegmayaa xilli lagu wado in dowladda xabashida etoobiya ee horaanta bishan juulaay ee soo socota ay aqoonsi siyaasadeed siiso maamulka ashahada la dirirka ah ee somalilan ilxog ogaal ah ayaa sheegaya in muuse biixi iyo abay axmed ay qalinka ku duugi doonaan heshiis rasmi ah wadamada reer galbeedka ayaan weli ka daalin debindaabyada iyo dulmiga loo maleegayo muslimiinta soomaaliya iyadoo maalin weliba qayb cusub oo ka mid a dhulka muslimiinta soomaaliyeed loo xalaalaynayo dowladaha kenya iyo etoobiya tan iyo wixii ka dambeeyey heshiiskii baarliin sanadkii siddeed sideed ee lagu kala qaybiyey ummadda muslimiinta soomaaliyeed ilaa sanadkanaynu ku jirno
xamlo ballaaran oo lagu weyneynayo qur-aanka kariimka ayaa ka socota degmada xagar ee wilaayada jubbada hoose taas oo ay si weyn uga faa'iidaysanayaan qaybaha bulshada ku dhaqan degmadaasi sida warbixinta warkan uu inoogu faahfaahinayo walaalkeen bashiir muxidiin abu ayman
xamladan dacwiga ah ee lagu weyneynayo qur-aanka kariimka ayaa si dardar leh uga socota degmooyin iyo deegaana ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose waxaa loogu magac daray xamlada saxaabiga jaliilka ah ee ubay ibnu kacab radiallaahu canhu taasoo shacaarkeedu yahay aayadda qur-aanka waratilil qur'aana tartiila xamladan waxaa hormud u ah macalimiin maahiriin ah oo ka socda macadka barashada qiraa'aadka ee imaam sakhaawi waxay isugu jirtaa dowlaad siyaabo kala duwan loogu qabanayo noocyada kala duwan ee bulshada iyo tasxiixa qur-aanka kariimka degmada xagar ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose waxaa muddo hal bil ka socda duruus looga saxayo akhrinta iyo alfaadda qur-aanka kariimka bulshada ku dhaqan degmadaasi ragga qeybihiisa kala duwan macalimiinta madaariista iyo guud ahaan dumarka muslimaadka ee degmada xagar ayaa ka faa'iidaysanaya xamladan lagu weyneynayo qur-aanka kariimka ee loogu magac daray ubay ibnu kacab dhowaan waxaan booqday mid ka mid ah xalaqaadka dadka loogu faa'iideynayo ee ka furan degmada xagar si gaara macalimiinta waxay ka hadleen shucuurkooda iyo waxa ay faa'iideen halka aan fadhino waa degmada xagar waana xilqada lagu saxayo riyaadatulisaan carabka lagu saxayo macalimiintu waxaad barnaamijkan xilqada ka faa'iidaysto ugu yaraan dad afartan taqriiban gaarayo iskugu jiro macalimiin iyo arday qur-aanka dhammaystay intuba leh muddada aynoo furan tahay waa muddo bil ah aad baana ugu faa'iidaysannay haddana waxaan rajaynaynaa hadduu allah subxaana wa tacaala noo suurtogeliyo in aan kitaabkan dhammayno oo kutubtii fanniga ee fanul qiraa'aat aan usii gudubno hadday ahaan lahayd shaatibiyaha iyo dayibatu nashriga iyo tajwiidka qeybihiisa kala duwan insha allahu tacaala rajada aan leenahayna waxaan rajaynaynaa in macalimiintu ay ahaadaan dad mustawahooda aqooneed hadduu yahay midkooda qur-aan ama midka tadbiiqiga ah intuba uu mid sarreeya uu noqdo insha allahu tacaala si ay degmada ugu soo korkacdo beryahan ama beryooyinkan dambe wilaayada iyo maamulka iyo gaar ahaan dacwadu waxay wadeen dardargelin wax badanaa dareen isbedel badanaa dareennay isbedelkaan dareen waxaa ka mid a qofkii salaada jahri uu tujinayo markaan maqlayn oo kale inaan dhahno ninkaas xarafkaas wuu qaldayaa safadiis ama maqrajkiis meel aan ahayn ayuu kusoo saarayaa marka waxaana de mar hore ma dareensaneen marka aan barnaamijkan aan bilaawnay ayaan dareennay marka insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa inaan hadduu alidmo aan ku guulaysano waxaan u sheegaynaa marka dadka baranayo qur-aanka inay bartaan tajwiidka mashruucan oo ah mid lagu horumarinayo dacwada lagu weyneynayo qur-aanka kariimka sidoo kalena wax lagu barayo bulshada waxa uu sidoo kale ka socdaa degmada jamaame taasoo hordhiciisa ay si weyn uga faa'iidaysteen noocyada kala duwan bulshada ku dhaqan degmadaasi mahadsanid bashiir wilaayada hiiraan ayaa ceelbiyood ka hirgelisay deegaan hoostaga degmada buulo burde ee wilaayadaasi warbixinta warkan waxaa inoo haya walaalkeen casaam carafaad munaasabadan oo si heertara loo saagaasimay xarigana looga jarayey ceelbiyad wilaayada islaamiga hiiraan ay ka hirgelisay deegaanka biyaneef ee hoostaga degmada buulo burde waxaa kasoo qaybgali martay sharaf kala duwan ugaas xuseen ugaas cabdulaahi ugaas maxamed ugaaska guuda beesha gaaljecel oo goobta munaasabada ka hadlay ayaa si weyn usoo dhoweeyey ceelka riig ah ee wilaayada ay ka hirgelisay deegaankaas waxaan rabaa reer b n f inaan xasuusiyo inta ay ka sheekeeyeen ee dhib ahaa maanta ilaahay tabaaraka wa taala wuxuu idiin qadaray ceelkaa aragteen ee quraxda badan leh ee xaqiiqatan aanan arag aniga meel uu ku yeelay indhahayga aanan saarin quraxda iyo haykalka loo dhisay iyo sida loo naashnaashay ee nin walboo arko intaadan biyihiisa gaarin ay ku deeqayso aragtidiisa ay ku deeqayso والله تبارك وتعالى دي كمان نيستي وحايدا حسيد مدن بيو واسل بيو لكن بيها ددن كودا هدنا اي معانتا اي قبانو حقيقة هدي لغو شبع عاقك لا ديه كرا وميسحا ورباني اجزاكم الله خير انت الله ايدي كمان نيستي markii horena ma orogtahay culayska idiin saar maanta idinka dul qaaday waxbuu idinka baahan yahay shukrina uu idinka baahan yahay garasho idinka baahan yahay الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ودين كباهنيه والنمعاء لسوكوبي كده الله عز وجل وحو ليهي لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم من عذابي لشديد ما انت مركب فرصه هايستان وليسك مركو ندايو او نول ببيه بنانك كهلو oo ma og tahay rubineed la wada gishto doosh lagu qabaysto nimcada haddii lagu shugriya ka warama waa ma og tahay eber noqon maysa markaas waa joogaysaa sidoo kale waxaa goobta munaasabada ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga hiiraan sheekh guuleyd abunabhaan isagoona si gaara oola dardaarmay bulshada deegaanka biyaneef ee ceelka loo qoday markii baahida jirtay la isla arkay oo dhibaatadii dadka haysatay deegaanka ay wilaayada aragtay iyo dadka waxay isla fahmeen in ceel la baadigoobo ilaahayna ceelkaasuu na siiyey xafladeenna marka waa xaflad farxad iyo raynrayn iyo shukri isugu jirta xaflad shukri ilaahay in loo mahadceliyo muhiimadeedu ay tahay sida boorka ku qoran allah subxaanau wa tacaala wuxuu noo sheegay shay walba oo nool inuu biyo u baahan yahay wajacalnaa min almaa'i kulla shayin xayin afalaa yu'minuun biyuhu waxaa u baahan noolo kaste dhirtaa u baahan xitaa dhulka ilahay wuxuu noo sheegay subxaanahu wa tacaala markuu dhinto kadib inuu roobka ku nooleeyo bani aadamkaa u baahan xayawaanaadkaa u baahan makhluuqaadka ilaahay oo kala duwanba waxay u baahan yihiin biyahay u baahan yihiin shukriga aan badinna si guud deegaanka iyo dadka muslimiintahona wa khaasatan reer biyaneef waxaa laga rabaa shukri gaar ah wadaantii dheerayd oo intaasoo baac ahayd waad ogeydeen meesha ceelka uu nooga qodan yahay cadowga meesha uu jooga galabta meeqay u jirta labaatan kilomitr wax ka yar buu cadowga noo jiraa annagana halkaanaan ku bagaaxayno aad arkaysaan ilaahay cadowgii si jabay tusaalaheeda weeye macnaha inaan halkaa ceel ka qodanno masaalixdeenna ku xaqiijinno cadowga ilaahayna bidhaantiisa loo jeeda waxna hadda uusan tari karin waxay ka mid tahay ama ay tusaale u tahay cadowgeenna inuu jabay keliya uu raba israacin wilaayada islaamiga hiiraan ayaa edegyo kala duwan oo kuwa muhiimka ah u qabta bulshada ku dhaqan degmooyinka deegaanada wilaayadaas aad buu u mahadsan yahay cazaam bulshada ku dhaqan deegaanka garasweyne ee wilaayada bakool ayaa goob fagaareha ku daawaday filimka cusub ee dhowaan ay baahisay mu'asasada alkataa'ib walaalkan cabdulqani maxamed ayaa warbixinta warkan inoo hayaa
waa boqolaal ka mid ah bulshada magaalada garasweyne ee wilaayada islaamiga ah ee bokool kuwaas oo goob fagaare ah ku daawaday isdaarkii kayfa yatiibul qucuud ee ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab intii ay socotay daawashada filimka qaar ka mid ah daawadayaasha oo u waramay idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaa sidan dareenkooda u cabiray
may ka fiirsanay filin oo eed cajiiban leh oo filinkaasoo leh raw kayfa yadiibul qucuud naka qoran filinkaas ha fiirsani filin oo may ka bilaawday eed murugo badan adag dareensiyaw oo muslimiinta oo la dhabaatayow oo eedlan dhabaatayow ada aragaas walgeeka la muslim inti fiirsada lafadheeda koro banhayn sa filinka banka qoranay kayfa yadiibul qucuud banka qoranay saasoo kale lankigeek muslim ee khiire leh oo maaban fadhii korn muslimiinta silin dhibaateew aragaw iditisni joodarika jiifada isku raahaysada muslimiintan elintisilka welow filin saasee fiirin kabacdina may aragnay ilaahay subxaana watacaala ilaahay badi niman mujaahidiin oo tababaradaayaan arrintaas khiire eedanka dhaliidi oo muslimiinta li dhibaateew arageen saas daraadiya ku fadhii waayeen oo gaaladana eedan bacsadaayaan ma askaraad galaayaan oo arintaasan diyaar garooween aragn ilaahay kamaasan ilaahigii jihaad kasna waafijiyey muslimiintana fahansiyey iniyoo muslimiintiioo kalena ngaaran ilaahay subxaana watacaala jihaadka ka caabudan arrintaas ilaahay waafajiy ilaahay ha kamaasan may roogna oo ka deegaanka garaswiin ya roogna may fiirsado ayne filin oo mujaahidiinta ilaahay hasaar ya ma aragnay ya fiirsado ayn sagiirkayn iyo kabiirkayn may lanayni ilaahay subxaana wa tacaala ma intuugane walaalogayni falastiin in ilaahay dhibaatadanku dulqaada insha allah waana uni ingergaari doonna dadka ingergaara uni awlaadayna nagan iyo falaan insha allahu taas iyadan inqayroysiidi mayba komad ahaa gebro reer gariswiina alxamdulilah oo kumay ka fiirsanay filin oo walaalaha iidin haniin saareno haniinka teel galen hadiye e ilaahay barakaaya ya fiirsani filinkaas oo balaawshay eed muruganle walaalaha reer falastiin oo la gumaadow oo la sahariiriyaw oo lanki muslung e galbijay muslungnimaka jarta aragdeeda ha dhagaajaw ya fiirsani inti una ndo'ayna walay una nka gargaara korna nka gargaaraniya aragdeeda ilaahayni waajibiy filinka badiinshay oo qiibo dembe may bahaay mu'askaraad mujaahidiinti e noocyadiis shal duwan dad madilha ku tabi ferisnahaato hataa ka jarta maasha allah walo may buaha ilaahay subxaana watacaala ti eri weesh fii suduura qowmi mu'miniin la eri ya fiirsani oo qalbiga eedanka farahaw qalbiga eedanka gaboobsadaw maylena walaalogayn oo haniin saareen jazaakumallaahu khayran tan iyo markii filimkan ay soo saartay alkataa'ib deegaano iyo degmooyin ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa si weyn looga daawaday iyadoona bulshada muslimiinta ay si weyn ugu qiroodeen xasuuqa bahalnimada ah ee walaalaheena reer khaza ay kala kulmayaan cadowga allah ee yahuudda aad buu umahadsan yahay cabdulqani ugu dambeyntiina maamulka islaamiga degmada galhareeri ee wilaayada galgaduud ayaa dowladdiina usoo gebagabeeyey ganacsatada ku dhaqan degmadaasi cabdiraxiin sheekh cali ayaa warkan inoo hayaa dowradan oo maalimo qaadatay islamarkaana uu qabtay maktabka dacwada maamulka islaamiga ee degmada galhareeri ayay si wanaagsan uga faa'iidaysteen qeybaha kala duwan ee ganacsatada iyagoona ku qaatay duruuso kala duwan muddadii ay soctay kadib markii ay soo ilaatay ayay qaar ka mid ah ganacsatada la hadleen idaacadda andalus iyagoona ka warbixiyey casharadii dowrada ay ku qaateen iyo muhiimadooda dowradaas waxay socotay toddoba maalmood waxaa lagu qaatay kutub la yidhahdo risaalatu filbeyc kutubkaas xaqiiqatan faa'iidooyin badana laga helay sida maaragtay in maaragtay la kala barto beecii anwaacdiisa muxaramada ahayd iyo kiisii xalaal ahay beecii kii xalaasha ahayna inaan ka dooranno ayaa haddanana la baray waxaan leenahay culimmada ku dadaashay oo juhdigaa bixisay adduun iyo aakhire ilaahi subxana wa tacaala ha ka thawaabiyo khayrkaas iyo cilmigoodana naafac allah ka dhigaan leenahay wilaayadii maskaxdeeda ka fikirtay ee maxay ku dadaashay inaan risaaladaas maaragtay ummadda ay u qabato oo ummadda diinkooda ay toosiyaanna ilaahay subxana wa tacaala maalinta aakhire allah ka abaalmariyaan leenahay waxaan qaadanay kutub la yidhaahdo risaalatu filbeyc ayaa noola akhriyey wax aada iyo aada u weyn ayaan ka faa'iidnay kutubkaas wax aan ka faa'iidnay wax la koobi kara maahan in aan wixii xalaashaynahay baranno wixii nagu xaaraamahayna aan baranno intaba waan ka faa'iidnay waxaan ka qaadanay inaan wixii xalaala ku ganacsanno oon ka shaqaysanno oon wixii adduunkeynana anfaca aakhiradeena anfacaana aan qaadanno labadaas waxaan u anficayna inaan ka fogaano ayaan ka qaadanay wilaayadana waxaan leeyahay sidaanoo kaleeto sidii dowladaanoo kaleeto inay soo celceliyaan oo bulshada muslimiinta u soo celceliyaan ayaan ku ta'kiidiyaa sidoo kale waxaa ka mid ah ganacsatada ka faa'iidaysatay haweenka muslimaadka ee degmada galhareeri dowraan qaadannay asbuuc gudihiisa walaalaha muslimiintaana waxaan ka rabnaa inay noo soo celceliyaan wayna anfacday kitaab buyuuc ayaan ku qaadanay dowladaas walaayada ayna bartay ay ku mahadsan yihiin bacdalaahi inay noo soo celceliyaanna waan danaynayna anigoo ka mid ah gabdhaha ganacsatada galhareeri ku sugan waxaan qaadanay dowro socotay asbuuc dowradaas oo ku saabsaneeday anwaacda u kala baxdo buyuucda kana hadlaysa beec wuxuu yahay hadduu ribo yahay iyo haddii uu yahay macaamilaadka kale dhammaantood aan ku qaadanay ilaahay subxaana wa tacaalaana wuu noo fududeeyey inta aan noo socoto dowladda si nashaadla ayaan ku qaadanay iyo farxad ah annagoo ka duulayna in qofka muslimka ahu uusan iska nooleyn ilaahay u nooleeyey cibaado cibaadadana oo ka mid yahay ganacsiga ilaahay subxaana wa tacaala waxaan u weydiinaynaa culimmada ku dadaashay ee ka fikirtay in aan ilaahay kitaabkiisa wax ka baranno oon ku dhaqanno jahliga ay naga saareen ilaahay ugu bedelo nuurka aaqiro qabriyadooda annagana allaha nagu anfaco dadkana waxaan ugu yeerayaa inay ilaahay subxana wa tacaala kitaabkiisa ay ajiibaan wixii ay meeshan ka barteen ay ku dhaqmaan dowladan ayaa imaanaysa iyadoo maktabka dacwada ee maamulka islaamiga ee degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga ee galgaduud uu sii kordhiyey dowraadka iyo duruusta looga faa'iideynayo qeybaha bulshada ee ku dhaqan degmada xilli maktabka uu isdareensiinayo mas-uuliyadda ka saaran la dagaalanka jahliga iyo kobcinta garaadka bulshada muslimiinta ah aad buu mahadsan yahay cabdiraxiin warbixintaasna waxay u dambeysay warkeena duhurnimo aad kala socoteen idaacadda islaamiga al andalus waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warka duhurnimo kulanti dambe ayaa inoo balana inta ka horeysa waxaan idinkaga tegayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuhu